magacaygu waa khaalid xasan baruw walaal waxaan haddeer aan ka nahay cabasho ka nahay isbaarooyinkii waa la dhaqaaqi laayahay afartan iyo toddoba gaadiida taagan muddo toddoba maalmood ah afgooye marka walaale maaan waxaan rabi lahayn maamulka sare dowladda federaalka iyo maamulkan oo koonfur galbeed in wax loo qabto waana lama jira laakiin tan oo kale annaga haddeer maba arag nimanta waxay leeyihiin isbaarada joogay baabuurta waan gubayna darawaliinta idinka dilayna saasay leeyihin waa la dhaqaaqi lahay wax maamul oo loo cabashtoo haddeer wax qabanayna male hadda dawladda dhexe waxaan ka codsan lahayn inaan isbaaradaas iyo iyo wax loo qabto cabashadeena waxawaaye in isbaarooyinkiina sidii owl ahaayeen iska ahaadaan hadday rabaan laakiin haddeer dhibaatadan weyn oo timid meesha owl lagu mari jiray labaatan milyan lagu mari jiray maanta soddon iyo shan milyan haddaan dhiibta hataa ma rabnaydheen